baaritaanka jirka jimicsi fadhiiso istaag ama jiifso meel raaxo leh qaado qaab aad ku dareentid raaxo si aad u saarto diiradaada in muddo ah jirkaaga qaado xoogaa daqiiqado ah si aad ula xiriirto dhaqdhaqaaqa neefsashadaada iyo dareenka jirkaaga markaad dareento inaad diyaar u tahay u soo qaado ogaalkaaga muuqaalka dareenka jirkaaga dareen sida jirkaaga u sameeyo xiriirka lala yeesho dunida banaankeeda kursigaaga sariirtaada waxay kaa caawineysaa inaad xooga saarto dareenkaaga neeftaada isla markaana sii daa neeftaada haddaba keen ogaalkaaga si tartiib ah xabadkaaga la soco waxyaabaha aad ka dareemi karto laabtaada dhaqdhaqaaqa heerkulka cadaadiska culeyska sanbabahaaga feerahaaga iyo wadnahaaga u fiirso heerka garaaca wadnahaaga dareen sida feerahaaga ay u buuxsamaan hawo hawo kasta oo aad qaadato waxaad u ogolaaneysaa in hawada hartay aad isticmaasho kusii wad si hoos u dheer oo tartiib ah u neefso si degan u neefso gudaha dibadda gudaha iyo dibadda hadda fiiro u yeelo qoortaada iyo madaxaaga la soco faahfaahin kasta oo ku jirto garkaaga bushimahaaga afkaaga carabkaaga daamankaaga dhabanadaada sankaaga indhahaaga dhagahaaga wejigaaga madaxaaga iyo qadaadka waqti sii inaad si taxadir leh u dareento sida ay culeys u yihiin indhahaaga baalashaada sida uu daankaaga u giigsan yahay sida ay u tahay diirimaad hawada sankaaga ka baxeyso marka aad neefsato marka aad neef qaadato sida ay u tahay diirimaad hawada ku jirto afkaaga marka aad neefsanayso haddaba u fiirso garabkaaga bidix si taxadir leh gacantaada bidix ugu soo dhaadhac gacantaada hoos ilaa iyo calaacashaada bidix u fiirso sida farahaaga iyo suulashaada ay dareemayaan xusuusnaaw astaamaha sida dhaqdhaqaaqa iyo heerkulka ma jiraan wax faahfaahin kale oo aad dareemi karto haddaba usoo jeedi dareenkaaga garabkaaga midig si taxadir leh ugu dheeraaw gacantaada midig iyo gacantaada hoose ilaa iyo calaacasha midig u fiirso sida farahaaga iyo suulashaada sida ay dareemayaan xusuusnoow astaamaha sida dhaqdhaqaaqa iyo heerkulka ma jiraan faahfaahin kale oo aad dareemi karto haddaba usoo qaado dareenka muuqaalka calooshaada u fiirso isbedelka ka dhaco calooshaada markasta oo aad qaadato neef ama aad neefsato qaado xoogaa daqiiqado ah si aad u ogaato sida ay tani ku saameyneyso laga yaabee inaad dareento waxyaabe kale oo jiro agagaarka calooshaada sii wad neefsashadaada si tartiib ah oo tartiib ah tartiib u neefso gudaha dibadda gudaha dibadda kadib markaad la xiriirto dareenka ku jiro calooshaada u soo jeedi dareenkaaga lugtaada bidix oo hoos u deg si tartiib ah cagtaada bidix si taxadir leh u fiirso far walba oo cagahaaga bidix si fiican ugu fiirso dareenka aad dareemeysid waxaa laga yaabaa inay tahay xiriirka ka dhexeeya suulashaada waxaa dhici karo inaad jiriiracooto ama diirimaad ama laga yaabee waxba haba yaraatee inaadan dareemin hadda soo jeedi dareenkaaga lugtaada midig oo si tartiib ah hoos uga soo dhaadhac cagahaaga midig iyo lugahaaga midig fiiro u yeelo sida qaybahaas jirkaaga ay dareemayaan si taxadir leh ugu feejignaaw cag kasta oo cagahaaga ka mid ah feejignaaw u soo jeedi baridaada iyo dhabarkaaga u fiirso dareenka kala duwan waxaa laga yaabaa inaad dareento dharkaaga duntiisa dhabarka kursigaaga lafdhabartaada ama xiisaha murqahaaga qaarkood u fiirso si taxadir leh oo sax ah waxaan baarnay jirkaaga oo dhan neefso dhowr jeer oo hoos u dheer oo tartiib ah gudaha dibadda gudaha dibadda gudaha dibadda qaado neef gudaha ah sii day neef banaanka gudaha dibadda dareenka jirkaaga oo dhan u ogolow neefsashadaada inay si xornimo ah ugu dhex socoto jirkaaga